waad mahadsantahay waana su-aal fiican awalan horta mark marka hore waa ka cudur daaranayaa qorshaha iguma jirin inaan ka hadlo xildhibaano saaxiibadaya oo aan aada usi jecelnahay mooshin ay ay iyaga fikradooda ay ku cabiraayeen waxa weeye si kastaba ha u dhacdee khilaafka hadda jira waxa weye baarlamaanka soomaaliyeed waa mid uu ka madax banaan yahay waxaad ogtihiin waxaa is haysta laanta fulinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa madaxweynuhu waa maskaxdii iyo madaxdii madaxii ugu sarreeyey ee muxuu ahay dawladda waaye ra-isul wasaarahana waa xukuumadii uu madax ka yahay marka hadday isqabsadaan oo ay marba khilaafkooda uu soo banaan baxay waxaa waajib a xildhibaanada soomaaliyeed meeshii lagu fakanayay ee wax kala saari lahay inay noqdaan qorshaha nooguma jirin annaga hadda xilligan intaan aan ka ogahay baarlamaanka soomaaliyeed in mooshin la abaabulo xukuumad laga keeno keliya waxaan filayaa waa un wax hadda kacdoonkan iyo kriiskan siyaasadeed ku bilaabmo waayo waxaana aada u fiicneed xildhibaanadu inayna ku degdegin inay ku dhex milmaan laanta fulinta waayo waxa mar haddii iyaga ay khilaafkooda soo shaac baxay waxay ahayd midkood inuu yimaado baarlamaanka uu ka sheegto waxyaabaha laisku khilaafay madaxweyne oo kale baarlamaanka wakti walba any time ayuu la kulmi karaa uu speechkiisa iyo hadalkiisa ka jeedin karaa khudbadiisa waxay ahayd madaxweynehu inuu yimaado haddii uu ra-iisal wasaaraha la shaqeey iyo xukuumadiisa ay shaqeyn wayso isaga u arkay sidaa uu baarlamaanka soomaaliya ka sheego baarlamaankana markaas uu ka doodo oo dood ka furo isla markaasna ra-isul wasaaruhu waa nominate xil waa laga qaadi karaa waana loo daysan karaa baarlamaanka soomaaliyeed wax ku xiran waayo ad loo qaado marka xildhibaanada hadda mooshinka keen anigu ma garanayo mooshinkan ka yimid laanta fulinta xaggeeda ka yimid ee baarlamaanka lagu soo dhex tuuray anigu ma garanayo macnihiisa waxaa kaloo aan aan aada iyo aad waxa loola yaaba ah oo runtii aan arkay warqado inkii baabuurta lagu dhejiyey aan arkay oo laleeyahay mooshinka laga keena xukuumadda waa nooca oo form yar oo ay ku qoran tahay kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayadana waa kayru sharci sax sax ma aha sababtoo ah markii aada fiiraysid xeer hoosaadka noo degan mooshinka nidaamka loo qoro waa ku qoran tahay waxa weeye mooshinka awalan waxa lagu eedeynayo xukuumadda ayaa lasoo qoraa oo iyadoo aragtay fakeeda iyo wadato qodobadii lagu eedeynayo wadato oo sidii mooshin loo qori jiro u qoran ayaa marka isla warqadaas iyadaa eedeynta ay ku qoran tahay ayaa nambareyntii dadka laga bilaabaya iyo saxiixaysa laakiin warqada tan oo shaksi shaksiga ah ee xildhibaan walba magaciisa iyo car numberkiisa ay ku qoran tahay mooshin saxay ma aha mooshin saxa dusha loogu dhijin doonay berito wixii hadafkii ay xildhibanada usoo qoreen hadaf aan ahayn dusha loogu dhijin doonay lama yaqaano mooshin wuxuu ka bilaabmaa warqada lagu qoro eedeynta lagu qoro ayaa mooshinka laga bilaabaa then waxyaabaha kale ee cajiibka leh aan aan runtii aan filayn in ay sidaas waxay u dhacayaan waxa weeye wasiiro ku-xigeenno iyo wasiiro xildhibaanana ah ayaa xukuumaddii iyaga ay ka tirsanaayeen mooshinka keenayo berrina weliba wuxuu rabaa inuu soo noqdo oo baarlamaanka uu kalsoono weydiisto xukuumaddii uu ka tirsanayn dacwadda ayuu kasoo qoray ou leeyahay kalsoonidan kala noqdo oo saxiixiisa ku dhex jiraa dadkaas tan kale oo la yaab kale waxa weeye mooshin markii la qoraayo car number lagama qorayo xildhibaanka caawa waxaa suurtagal waddankeena cadow inta cadowga u leeya waa ogtihi in xildhibaano badan oo soomaaliyeed ay kaarar numberkooda ay haystaan al-shabaab oo berito intay kaar maga numberka soo samaystaan ay kusoo geli karaan baarlamaanka soomaaliya waa kayrul sharci waa waxaan sax ahayn xaqiiqatan xildhibaanada soomaaliyeedna waxaan leey saaxiibidaya oo aan weliba aada u jeclahay ku jira hadda arrintaas inkastoo mooshinka ausan ahayn mooshin annaga xildhibaanadeena ka ka yimid ousan ahayn ee uu nagula soo dhex tuuray uu yahay haddana oo guddoomiyaha baarlamaanka uu nooga digay uu yiri yaan baarlamaanka soomaaliyeed yuusuf dhaxdilma arrintaas uu ka hadlay haddana waxaa muhiima in aan la samayno waxa la yidhaahda wax sax ah almiina haddii xataa annaga uu naga imaanayo inaan aan wixii saxno oo la saxo waa tahay waxaa waxa jaarsi badanaa loo furan in aan ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu arrimahooda aan dhexdhexaad ka ahaano iyadana waa muqadas dastuuriya waayo waxay isku haystaan sida ay sheegayaan waa wax dastuuriya waa tahay marka eh, laakiin hadda markii ay mowqifkaagaba uu sii cad yahay waxa weeyaan en- en, eh, ninkii geli lahaa eh, jaa ay meel ugu sii go-an tahay waxa weeye en, in loo fadhiisan inaad dhaanto marka waxaa muhiima xildhibaanada soomaaliyeed maanta beesha caalamka iyo adduunyadoo dhan meesha keliya ee noo hersan waa xildhibaanada waa tahay meesha keliya ee indhaha caalamka ay kusoo jeedaan waa baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabka waay golaha shacabka arrintan siday u wajihi doonaan ayaa murunkeeda iyo iyo buuqeeda uu maanta caalamka uu kuwada fikirsan yahay sidaa waxaa indhaha caalamkooda waxay kusoo jeedaan sidee ay u wajihi doonaan marka waxaa fiican si caqayaarnimoa dadnimo leh karti leh dhexdhexaadnimo leh inaan ku wajahno waxaan wax mooshin u baahan maaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud hadduu ra-iisul wasaaraha iyo asaga ay inay ay isla shaqayn waayeen ama uu madaxweynuhu waa madaxii ugu sarreeya dalka uu u arko in eh, ra-iisul wasaaruhu shaqadan uusan ka bixi karin shalay baarlamaanka sagaashan iyo sagaal boqolkii sagaashan iyo sagaal ah ay kalsoonida siiyeen speechkii madaxweynaha uu jeediyey iyo nominatekiisu soo nominate gareeyey ayaa lagu siiyey two day waa loogala noqon karaa haddii madaxweynaha intuu baarlamaanka yimaado uu yidhaahdo sidaan sidaan sidaan sidaanaa jirta baarlamaankaa dood ka furaayo maxaa loo qeybinayaa baarlamaanka soomaaliya waa tahay En- maxaa buuq loo gelina maxaa ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaruhu had- wuu bixi karaa waa qof oo nominate ku yimid oo lasoo magacaabay waa madaxweynahana elected waa waa heraa Xildhibaan- laakiin sababta sababta keeni kartaa in berit ra-iisul wasaaraha imaada oo u noqdaa mid ku- eh, ku dhagan un inuu xildhibaano u xidxidto ku dhagan oo jidka adag ee ee qareerka badan leh oo ummadda soomaaliyeed aan dadku u ahayn maxaa loo fala waa tahay En- That is Xildhibaane, the- arrinta la rabay in laga hadla iyadoo ay jirto in guddoomiyaha baarlamanka arrintani imika xildhibaanada dhexdooda kasoo ifbaxaysa uu horey uga digay haddii xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya ay imika mooshin ka gudbiyeen ama u gudbiyeen guddoonka baarlamanka miyaanan la dhihi karin xildhibaanada baarlamanka qayb ayay ka noqdeen khilaafkii u dhexeeyey madaxda dowladda anigaaba ku sheegaya kama ay noqonayaan insha allah guddoonka ee baarlamaankana arrintaas waa nooga digay xildhibaankii dee u bareeraa anigu ma celin karno xildhibaankii u bareeraa arrintaas ee doonaya inuu faraha la galo annaga ma celin karno waan kuu sheegay wasiire wasiir ku-xigeenno ayaa mooshin ka keenaya xildhibaan ra-iisul wasaarahoodii
Waa tahay.
ya akhi firi ma- wax dhib badan wax aan dhib lahayn dhib le- looma yeeno arrinta tan waxay ku xiran tahay ra-iisul wasaare oo yimaada baarlamaanka oo yidhahda waxaan dastuurigaa liiwayta oo codsada baarlamaanka ka codsada iyo eh, idan madaxweynahaba ugu sii haboon oo eh, xaggiisa ka timid oo yiri ra-iisul wasaarahu eh, sidaan aniga aan maqlay en- en, xilka isaga tago ka iska casil Eh, re- madaxweynuhu intuusan dhihin baarlamaanka waa inuu speech siiyaa waa inuu warbixin guud uu bixiyaa oo kadibna ra-iisul wasaare wuxuu ku dhaliilsan yahay uu sheegaa kadibna dood laga furaa maxaa xildhibaanada soomaaliyeed loo gelinayaa en- en, eh, qaska iyo fawada loo gelinaya maxaa jidka xun looga eh, dalka looga horseedaya then xilliga hadda lagu soo haadiyey ayaa wax walba kasii dar intaasoo hindisa sharciyeed baa noo taal oo aan rabnaa inaan samayno oo aan rabnaa inaan aan aan aan aan aan guddi guddi u shaqayno oo aan rabnaa fiiri fasaxii baarlamaanka bishii december labaatankeeda baarlamaanka soomaaliyeed fasax uu galayaa goorma eh, ra-iisul wasaare iyo buuqiisa inta laga baxaa ku kale loo sii gudbo sidee qofka bilaaadinka maskaxdiisa inay fikirtaa roon yaqi xildhibaanada soomaaliyeed fadlan ha loo naxo dalka fadlan ha loo hiiliyo dastuurkii aan ku dhaaranay taasaa muhiim ah xildhibaan daahir een, xildhibaanada la sheegay in ay gudbiyeen mooshinka een, tiradoodu waxaa lagu sheegay boqol lixdan iyo sideed xildhibaan waa in ka badan ayaa la leeyahay boqol lixdan iyo sideed xildhibaan marka een, haddii xildhibaanadaasi baarlamaanka ay mooshinkaasi gudbiyeen miyaysan tani muujinayn in ra-iisul wasaare saacid uu kalsoonida xildhibaanada baarlamanka weyn karo adeero aniga saacid I'm not a supporter muuyihi aniga saacid As- asay jirta ama ha helo kalsooni ama ha waayo anigu ma- saacid iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo madaxweyne toone uma shaqeeya waxaan u shaqeeyaa qaranka soomaaliya waxaan u shaqeeyaa oo aan matalaa shacabka soomaaliya waxa aan ku sheegayo waa danta shacabka maxay ku jirtaa xilligan la joogo kriis siyaasadeed ma la geli karaa o no intaas waa waxa muhiimadeeda leh oo in laga hadlo habboon then waxaan ku sheegayaa boqol iyo lixdan iyo sideed xildhibaan maanta annaga waxaan ku hal meelaan waxaan ku qodayna xildhibaana arrintan doonaya inay dhexdhexaad ka noqdaan ugu yaraan siddeetan xildhibaan oo aan liiskooda hayaa oo la baxay kudlada hiilinta dastuurka iyo dimuqraadiyadda dalka magacaas la baxay oo siddeetan iyo iyo dhowra oo aan liiskooda hayaa adeer oo saxa ma garat m- markii lagu daro boqol iyo lixdan intaasoo xildhibaan ma joogto dalka yaqi waxaa la rabaa haddii ay mid maqan firi qa- waa kuu sheegay waa waa suurtagal wax walba waa dhici karaa wasiiraa ku jira liiska markii la fiiriyo waxa uu ka keenayo mooshinka ka keenayana xakuumadiisii waa marka waxyaabaha noocaas oo qaska intaa la eg oo kalsooni darrada shacabka soomaaliyeed ay naga fahmayaan oo intaa la eg waa in loo samaynaa aniga taan la yaabanaya waa taa walaal eh, haddii de adiga weydiiso masladayda waa tahay xildhibaan daahir maadaama xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ay wakiil ka yihiin shacabka soomaaliyeed haddii ay khilaafka madaxda soomaaliya laba garab ugu kala saftaan miyaysan taasi muujinayn in ay ka wacdeen howlihii loo igmaday a-a saas maaha firi kor iyo hoos xildhibaanada isku fikir ma noqonayaan guud ahaan hadda kala saar haddii lala yidhaahdo codaan ku kala baxaynaa codkaas marka mid diidan iyo mid ogolow noqona marka laakiin sida loo wajahayaa qaldan in mooshin la keenaa qaldan in xildhibaanka soomaaliyeed oo isagoo aanan codkiisii iyo wixiisiiba soo awoodo oo in loogu yimaado go- berlinigiisii loogu yimaado awoodo inuu mooshin la cararo oo hoteelada ku shiro oo kalsooni darro dadka sii geliyo oo de- baabuurta dhinacyada lagu qoro muxuu ahay warqado lagu dhejiyo oo xildhibaanada mooshinkaas ay wadaan la yidhaahdo waxaasoo dhan waa waxa weye kriisis siyaasadeed oo dalkao dhan la gelinaa waay oo shaqooyinka loo joojiyey guddiyada ayna shiraynin oo koox koox loo shiray waxaasoo dhan sax ma aha waxana oo shacabka soomaaliyeed ay naga sugaayeen ma aha xaqiiqatan waxaan rabnaa annagu golaan leenahay guriyaan leenahay oo aan isugu nimaadnaa madaxweynaheena markii uu hadlo kadib doodaa laga furaa markii dooda laga furo kalsooniyaa la qaadaya iyo codaa la qaadaya inta ogol in in- in- in- hadalkii madaxweyneho la- sidiisi lagu qaato oo ra-iisul wasaaraha shaqada uu ka tago inta aan ogoleen inta ka aamustay qaar waa easily wax sahlan waay laakiin xilli kale ninka wasiirka ah ee maanta xakuumadda asaga ka tirsanayo mooshinka qoraayo beri doonaya inuu golahaas wasiirada imaan doono kusoo noqdo adeer sow sax eh, arrin oo la yaab leh ummadda soomaaliya shacabka soomaaliya ay la yaabaysa sooma
waa tahay ugu dambayn maxaa shacabka soomaaliyeed dan u ah shacabka soomaaliyeed waxaa dan u ah annagu kolley qof walba aragtidiisa waa wax waa inaga hallaabi karaan waxna waa naga fagan karaan marka ugu horeysa horta marka ugu horeysa guud ahaan cafisaan weydiisanaynaa wixii qalad oo naga dhacay ama nagala arkaayaba laakiin haddana waxaan rabnaa shacabku shacuurtooda iyo annaga waxaan maga- golo golo shacabaan nahay magaca shacabaan wadanaa waxaan matalaad u nahay shacabka waa inaan helnaa fariintooda oo aan aan qas iyo fawdo ku jirin oo dhab ah inaan ka helnaa si aan ugu wajahno tan xalaasha ayna oo ah jidka fiican saan u marno waayo shacabka ayna dooni mayno inuu noqdo qofka aada matasho inuu noqdo inaad een- een- muxuu ahay een- een- een- qof indhala dhagala aan hadlin hadduu noqdo sidaad u matashaa kugu adkaanayso shacabka soo- soomaaliyeed rabitaankooda oo dhaba waa inaan helnaa shalayba annagoo sagaashan iyo saddex xildhibaana oo mooshin ka keennay ayay banaankaa intay soo dhoorteen ay dhaheen mooshin keene iyo miina aasi yaadir waa hadda ninka shabaabka ah iyo xildhibaanka mooshinkeena yaa daran wa sidaas anagoo intaasoo jaaifada inagu dhacday ayaan haddana dulqaad u samaynay shacabka ayna waxay rabaan in maadaama ay rabaan inuu ra-isul wasaarahooda sii joogo aan u daayno